arrinta imika jirta waxa weeye xaaladdu saaka halka ay maraysaa waxa weeye ilaa saddex ilaa sadde ilaa afar gobol oo soomaaliya gobolladeeda ka tirsan ayaa ciidamadii laga soo qaaday waxaa lasoo duldhigay ciidanka somalilan madaxweynaha soomaaliya farmaajo ballanqaadkii uu u sameeyey qoladan international communitiga waxa uu u sheegay inaanu colaad wadin somalilandna doonaya inay wada hadal somalilandna ay doonayaan in ay arrimahooda iyagoo nabada ay ka wada hadlaan labadaa dhexdooda waxbaa ku jira labadaa dhexdooda waxbaa ku jira waxaa ku jira waxa weeye xaaladda abuurane maanta ka taagan maxaanku dhahdaay godqaboobe iyo garowe dhexdiisa iyo ciidamada faraha badan leh ee laga soo ururiyey gobolada maxaanku dhahdaay soomaaliya inta dhinaca waqooyi oo dhanna maxaanku dhahdaay laga soo ururiyey waxaa kale oo aan xaqiiqo noqonaynin afkii uu inakana inagula hadlay qolada maxaanku dhahdaay international communitygana kula hadlay uu leeyahay aniga nabadino dhulka iga taalla somalilandna waxaan doonayaa inaynu inaynu wada hadalno bulshada caalamka dalalka aanu jaarka nahay dalka jabuuti dalka etoobiya madaxweynaha jabuuti ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya iyo guud ahaan labada dowladoodba dowladaha egan ee geeska africa ururka midowda africa ururka midowda yurub iyo dowladda maraykanka intaba waxaan ku wargelineynaa oo baaqa ku gaadhsiineynaa xaaladda colaada ee maanta ka aloosan soomaaliya iyo somalilan dhexdooda somalilan mas-uul kama ahe waxaa ka mas-uula dowladda soomaaliya